inay dhigaan la baaray jirkiisa markii aan u sheegay ama aan ku wargeliyey inaan ahay xildhibaan qaranka soomaaliyeed sharcigana uusan dhigaynin in jirkayga la baaro waxay idiinku jawaabeen in aysan waxaa jirtid ahaaw waxaan ku shaqaynaa amar nala siiyey haddii ay yihiin askarto ma waxay haayaan xog ah in xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay ka shaqaynayaan amni daro ama ay maleeyayaan marka la dhiga jirarka ee ay joogaan ciidamada dawladda oo ah kuwaanu ku hiranayno oo aanu leehay waa ciidankii iyo ilahay dhiiga tusno waxaa lana yidhaahdaa ma naqaana xildhibaan iyo aflagaadooyin fara badan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed baa ka mid a ciidanka booliiska soomaaliyeed baa ka mid a iyo ciidanka nabad sugidda taasi waxa weeyaan xasaanada xildhibaanka iyo ku-xadgudubkiisa waxaa ka mid a xildhibaan hiiyaale isagoo xildhibaana xabad baa lagu tuuray mana laga jawaabin arrintiisa waxay ka mid tahay xasaanada xildhibaanka lagu xadgudbay annagoo labiyo toban xildhibaana tobanna gabdha ay yihiin labana rag ay yihiin oo uu mid ka mid ahaa wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha u qaabilsan maaliyadda iyo xildhibaan cismaan tobanka hadduu mas-uulkii qaranka soomaaliyeed ma dalkiisa qiimo ku lahayn uuna xildhibaanku waxba ka ahayn dalku u dhaartay sharcigii u dajinaayo isagoo eedaysan naftiisa iyo maalkiisa iyo awlaadiisaba lagu dilaayo magaca iyo xasaanada uu huwan yahay xildhibaannimada haddaanan qaranka iyagii soomaaliyeed waxba ku lahayn wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha burci aada iyo aad baa loogu xadgudbeeya wasiirkeena maaliyadda